Deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa caan ku ah wax soo saarka beeraha, dhaqashada dhul-beereedka, waxaana jirta degmooyin ay ka mid yihiin Cadale iyo Warshiq oo qaybaha kala duwan ee bulshada ay u dalxiis tagaan. Guddoomiyaha dalxiiska degmada Cadale, Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed oo aan khadka taleefoonka ku wareysanay ayaa tilmaamay in uu saameeyay xanuunka Covid sagaal iyo toban kaas oo sababay in uu hakad geliyay isku socodkii dalxiisayaasha ayna soo wajahday saameyn dhaqaale.
wax badan aa laga dareemaya wax badan waxaa ka mid ah oo covid nineteen lagu sabab yeeshay cadala waxay ahayd magaalo taariikhi ah magarat aada iyo aad ay dadka u daneeyaan si dalxiisayaasha dadka kale oo iskaga soo eheladooda iska soo aado oo aan qaraabo ama u soo aado deegaan ahaan ama hayn dalxiis ku yimaado dadkaasaa daneeya maantana waxaa hakiyey kala socodkoodii badnaa waxaa hakiyey covid nineteen ku sababeynaa magarat hadan hadii laga baxo waa rajeynayna hadda boqolkii labaatan hadda imaata meeshii boqolkii toddobaatan sideed imaan jireen maanta boqolkii labaatan a imaata magarat waa ku yeelatay dhaqaalaha dhan walbay ku yeelatay sababto hadda dadka yimaa magaalada soo daneeya yimaada magaalada waa magaalo dhagxeebeed dadka imaanaya oo dalxiisayaasha oo daneynaya inay meelahaasi soo bartaan ama kusoo dalxiis tagaan magaalada markii yimaada dhaqaala laga helaa waxaa jirta dad badan oo ka kala yimaada qaar ka mid ah gobolada dalka oo dalxiis u taga degmada cadale ee gobolkan shabeellaha dhexe waxay ka kala yimaadaan gobolka shabeellada dhexe gobol banaadir caasimadda ka yimaadaan ilaa iyo dabaa waxay ka yimaadaan ilaa iyo hiirana looga yimaada magarata badda aad aada loo xiisaya magarata aad iyo aad loo soo dhaweeyaa dadka shacbiyaddaa soo dhaweysa xag ma maamul iyo xag deegaan ahaan loo soo dhaweeyaa cid walba markay timaado xeebahaasay tagtaa meeshay doontay martaa degmooyinka meelahaas aasaarta ahay tagtaa isku soo sawirtaa waana aragteen umalaya baraha bulsha cid walba hor timaada baraha bulsha ku fiifaafsisaa sawirada kaga aata magarat guddoomiye cabdiraxmaan ayaa tilmaamay in bulshada ay geeyaan halka ay daneynayaan oo ay ka mid tahay goobaha taariikhiga ah ee ku yaala degmada cadale wuxuuna bulshada ugu baaqay inay u dalxiis tagaan ayna soo dhaweynayaan cid walba oo doonaysa in ay maalgashadaan waxaansunaa meelaha aasaarta oo ay daneynayaan sida meelaha oo taariikhiga ah hadda ninka barkash la yidhahdo oo soomaalida ku magac dheer oo xeebaha sida hobyo cadale baraawe ninka meelahaas degay sarihiisii oo dhisay ilaa weli ku dhisan magaras waxaan jeedinayaa bulshada waxaan u sheegayaa inay cadale ay tahay dad nabadeed oo wanaagsan oo soomaalina oo beeleeda u diyaar ah inay wadankooda usoo dalxiisaan arkaan dabadeetana maalgashadaan oo ilaa waa xeeb wax walba leh oo dhirla wax walba leh dantooda ay ka raadsadaan ayagana waa dalkoodii ay dadka bulshada wax kaleelaan magaratay maamulka hirshabelle ayaa wada qorshe lagu horumarinayo goobaha dalxiiska ee ku yaala qaar ka mid ah degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo looga faa'iideysan karo dalxiiska haddii loo dhammaystiro dasiilaadka loo baahan yahay